ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
xerada qaxootiga ee la yidhaahdo dhagaxley ee ka mid ah xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka kenya waxaa laga soo sheegayaa in uu xalay sag dhexe dab xoog badan ka kacay dabkaas ayaa la sheegay in uu ka kacay suuqa ugu weyn xerada suuqaas oo dad badan oo ganacsato soomaaliah gaar ahaan qaxootiga ay ka shaqaystaan lacag malaayiin shilinka kenya ayaa la sheegayaa inay ku baaba'day dabkaas oo mas-uuliyiinta deegaanku ay sheegayaan inuu ka dhashay cillad koronto oo timid dabka oo lagu guulaystay markii dambe in la damiyo ayaa qabsaday dukaamo badan oo ku yaala suuqaas dhagaxley ku yaala suuqan oo dukaamada intooda badan ku yaala ay yihiin dukaamo ganacsi oo dadka qaxootiga ay leeyihiin ayaa waxyaabaha lagu iibiyo ay aada u badan tahay inka badan labaatan dukaan ayaa halkaas ku burburay oo baaba'ay waxaana dadka ganacsatada ay aada uga walaacsan yihiin xaaladooda iyagoo sheegay in dabkan uu yahay mid baabiyey hantidooda badan xilliga dabka uu kacayay waxay ahayd xili fiidnimo ilaa kow iyo tobankii iyo wax la jira dadkuna waxay markaas uun ka soo baxeen salaadii taraawiixda iyadoo sida la ogyahay maalmihii u dambeeyey ay socotay dhaqdhaqaaqa iyo diyaargarowba ciidda walaaca badan ay hadda ay qabaan ganacsatadan waxaa ka mid ah in dukaamadoodii calaabaha kala duwan lagu gadayay ay ku basbeeleen halkaas muuqaaladu waxa ay muujinayaan in dukaamo badan ay baaba'een haddaba qaar ka mida ganacsatada dukaamadooda ku waayey dabkan ka kacay dhagaxley ayaa ka waramaya oo ka hadlaya dhibaatada soo gaartay iyo weliba qof kasta nooca iyo heerka dhibaatadiisu ay soo gaartay intay gaarsiisan tahay
dib inuu ka dhacay khasaare fara badanna uu dhacay dad hanti fara badan ku basbeeshay meeshana ay ka dhacday khasaare kulleba ilaahay uu xisaabi karo teeda kale waxaan sheegaynaa annaga waxaan nahay qaxooti dadka kaleo sida magaalooyinka kaleeto annaga ma nihin meesha waxay ahayd istooro dukaamo meelo joodarayaal lagu gado adiga waxay ahayd ilaa dhowr iyo toban dukaan ah meesha ku basbaashay intooda badan ay ahaayeen waxyaaba oo hanti ay ku jirto oo istooro ah istoorana waa dareemi kartaa dukaanleydu waxay samaystaan meelo yaroo istooro oo alaabta ay geystaan qaybna ay dukaanka ku gataan marka inta badan waxa basbale waa istooradii alaabta inta badan waxay ahayd meesha lood looday kale ay kale lahayd suuqu hal lood dhan aa wada gubtay loodyadii kale umay soo gudbin laakiin dabkii waxaana taas sababay in ay macnaha meesha wadooyin ay lahayd wadooyinkaasaa dabka u gudbi waayey ilaahayna waana la garab galay sidaa daraaddeed marka loodkii uu dabku ku ekaayay unbuu saameeyey maahane loo dadkii xagga ka jiray ma uusan saamayn intaas ilah noogu dhib yarayay marka inshallah anigu goobjoog aan u ahaa intii dukaan oo gubatay wax badeecaho laga bixiyay innaba hal ekaata maysan jirin waayo ayadoo dabku wuxuu kacay xilli la seexday oo shan saac camal ay ahayd oo haddana marka qof dareemi karta qofka markuu hurdo ka soo kaco waxa weye aad buu u argagaxsan yahay marka ma meeshii la rabay ma abaari karo marka dukaamadii intii dabka uu ka dhacay musiibadu ka dhacday inta badan waa isku basbeeleen waa anigu horta magacayga cabdirasaaq raage oo meesha meeshan oo ku leh dukaanka dukaanka khaas aan hadda gubtan aniga cawada xale anigaa lahay alxamdulilah ilahay waxaan qoran horta maba dhacaan taas horta dhib weyn waa iga soo gaartay aan dareemaayo maanta oo maanta dadka qaarkood aan isku mid ahayn oo meesha wax weyn aan ka filayay oo aad meeshan maanta ay ahayd maalma ciid ciid iyo wax aan ka faa'iidi rabay oo khasaaro kale ila imaatay laakiin waxaan dareemayaa maanta murugo badan oo in badan aan ka dareem weligeena aan dareemin ayaan maanta dareemaya waayo meesha hanti hanti badan ayaa iiga dhammaatay aan dareemayo inkastoo alxamdulilah ilaahay ii qore waa cabdiqadar axmed ismaaciil waxaan joognaa xerada dhagaxley waana taxadarka muaas saan arkunba dabba kacay magaalada beer dhan baa ka gubatay alxamdulilah waa nasiibo wax walba waa ka alle saan u joognay dabku baa kacay amikii waxaan bilaabay inaan kala oranno dabkii aan damino maasha allah waxaan qaban karna waan qabanay hanti badan baan gubatay oo lagu khasaaray meesha kaamooyin badan baan gubtay alxamdulilah hay-adda red cross baana caawisay dadamis baa noo soo dirtay wallaahi tabartan baan isticmaalaynay qaarna carray ku daminaayeen qaarna biyo isticmaalaayeen kuwa guryihii bay dumiyeen oo meesha dadku ka soo socday bay suu dukaamada kale u qabsanin bay sii dumiyeen qaarna raashiinkii iyo bagaashkii dadkii ka khasaaraya bay bixiyeen alxamdulilah waxna waa gubteen waxna waa lala baxay waan ceemanaa haddii loo fiiriyo sidii hore taan u soo marnay qaxootiga dababkii laga horeeyey camal maasha allah hadda sidii wallaahi taa habeenimaa la joogaa ma la caddayn karo kullay lagama marno meel hadday gubatay wax la'aan ma jirayso alxamdulilah askartan way nala joogeen intayn ilaalin karan waan ilaaliyeen maasha allah waan ceemanaa waxaa khasaarada yar ilaah noogu talagalay saddexdii sanaba dabku marku dhaca mar wuxuu ka dhacaa ifo mar wuxuu ka dhacaa dhagaxley mar wuxuu ka dhacaa xagardheere suuqu kacay waanu caymanaa inkastoo dhibaato fara badan ay gaadhay suuqii ma baabi'in maahan markii ugu horreysay ee xerada qaxootiga ee dhagaxley uu dab ka kaco dhowr maroo hore ayaa sidan oo kale suuqa uu dab u qabsaday waxaana socday iskudayo fara badan oo la doonayo in wax lagaga qabto dabka mar kasta kusoo laalaabta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhanka kale maamulka qaxootiga ee guddiyadu ay leeyihiin oo kaashanaya hay-adaha samafalka ee qaxootiga caawiya ayaa wada bal qorshe la doonaya in looga hortago dabka noocan oo kalea guddoomiyaha dhagaxleey xabiibe axmed ayaa u sheegtay radio ergo inay ka shaqaynayaan sidii cilado koronto oo dambe oo noocan oo kale ah aysan u dhalin lahayn dab khasaare u geysta hantida qaxootiga
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa